sabuuraddii sagaashan iyo shanaad kaalaya aynu rabbiga u gabaynee oo aynu farxad ugu qaylinno dhagaxa badbaadadeenna aynu hortiisa la nimaadno mahadnaq oo aynu isaga farxad ugu qaylinno innagoo sabuurro ugu gabyayna waayo rabbigu waa ilaah weyn waana boqor weyn oo ilaahyada oo dhan ka wada sarreeya dhulka meelihiisa ugu mool dheeru gacantiisay ku jiraan oo buuraha dheeraantoodana isagaa iska leh baddana isagaa iska leh oo isagaa sameeyey oo dhulka engeganna isagaa gacmihiisa ku sameeyey haddaba kaalaya aynu isaga caabudnee oo u sujuudnee oo rabbigayna abuuray aan hortiisa ku jilba joogsanno waayo isagu waa ilaaheen oo innaguna waxaynu nahay dadkii daaqsintiisa iyo idaha gacantiisa ku jira bal maanta maad codkiisa maqashaan qalbigiinna ha adkaynina sidii markii mariibaah la joogay iyo sidii maalintii la joogay masaah oo cidlada ku dhex taal markay awooyaashiin ijirabeen oo ay itijaabiyeen oo ay shuqulkaygii arkeen dadkii qarnigaas afartan sannadood waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi waa dad qalbigooda ka qaldama oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan waxaan ku dhaartay inaanay nasashadayda gelin